الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل آبانيا آيات صد يا أفراد من سورة القلم قال الله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم waxaa laynoo soo hayey oo laynoo ka soo qisooday qoladii beerta iyo imtixaankii ku dhacay iyo reer quraysheed iyo imtixaankii ku dhacay haddana halkan waxaa ilaahay inoo warramayaa subxaana wa tacaala dadka muuminiinta ah ee muttaqiinta ah xaalkoodaa laynoo sheegaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna lilmuttaqiina kuwa mutaqiintaa waxaa u ahaaday cinda rabbihim rabbigood agtiis jannaati naciim naciim jannadeeda jannaat oo wada nicmaa bay leeyihin jannaatu naciim beero iyo basaatiin waxa yaalla oo dhan waa naciim khaalis taasay leeyihin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afanajcalu maka yeelaynaa almuslimiina kuwa muslimiinta ah kalmujrimiina oo kale mayaan ka yeelaynaa qofka mudiica iyo kan caasiga mayaanu simaynaa waa maya midka muxsinka iyo mujrimka mayaan simaynaa waa maya meesha abaalmarin baa dambaysa weeye haddaan abaalmarin jirin dee kii ilaahay ka baqayay iyo kii caasinayay ilaa labadiiba adduunkay joogaane labadiina waa dhimanayaan allayna hortegayaane haddaan abaalmarintoodii aysan kala arag oo kanna ku farxin kanna ku qoomamoon dee maxaaba markaa meesha ooli lahaaba marka laga yeeli maaye haddaan abaalmarin jirin waxay noqon lahayd in macnaha isku mid laga yeelay kii soo shaqeeyana aan waxba loo dhiibin kii xumaan sameeyena sidoo kale laakiin saa laga yeeli maaye afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiina waa maya maa lakum maxaa lahaantiinaa kayfa sideebaa taxkumuun oo xukmaysaan xukunkaa isaga ah arrinkaasoo kale mid caaqila kama imaan karee kayfa taxkumuun am lakuma waxaa idiin ahaaday kitaabun kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa tadrusuuna aada daraasaynaysaan kitaab samada laga soo dejiyey oo aada akhrinaysaan mayaa haysaan oo inna lakum idinka inuu idiin ahaaday fiihi kitaabka dhexdiisa aa ku haysaan lamaa takhayaruuna waxaad doorataan ma kitaabkaasaa waxaa ka akhriyaysaan waxaad doorataan ama dalbataan ama ishtihaysaan inaad leedihiin taasi ma jidho wey waa canaankan am lakum mise waxaa idiin ahaaday aymaanun dhaaro iyo ballamo taasoo calaynaa dushannada baaliqatun gaaraysa ilaa yowmi alqiyaama mise cahdi iyo ballan baa jidha oo xagga yaga ah ka haysataan taasoo baaliqatun calaynaa calaynaa baaliqa ilaa yowmi alqiyaama oo maxaa ku ballanka ahaa inna lakum idinka inuu idiin ahaaday lamaa taxkumuuna lamaa waxa taxkumuuna aa xukmaysaan oo aad doonaysaan ma ballan baa naga haysataan annaga waxaad doonaysaan ishtahaynaysaan inaad helaysaanah taasna ma jidho salhum bal nabi allow su-aal iyaga ayuhum kooda bidaalika arrinkaas zaciimun kafiilka iyo daaminka ka ah arrinkaa midka daaminka iyo kafiilka ka ah bal weydii waxaanay sheeganayaan am lahum mise waxaa u ahaaday shurakaau ma shurakaa u ahaaday faliyaatuu ha la yimaadeen bishurakaa'ihim shurakadooda in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegay kuwa shurakaa waa maxay kuwa shurakaadoo kara mayay haysaan oo wuxuun u samayn kara oo waxu qaban kara hadday taasi jidhana hala yimaadee wey waxaasoo dhan waa la baaburiyey marka yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi wahum wayudcawna ila sujuudi falaa yastadicuun wadkur ka sheekay yowma maalin yukshafu la faydayo can saaqin saaqun la fayday waa maalinka weyn oo qiyaamada weyn oo maalin shida iyo dhibaato iyo kurbo ah wayudcawna waa la wacayaa ila الsujuud falaa yastaiicuun sujuud baa loo wacayaa oo loogu yeerayaa yowma yugshafu can waxa weeyaan can saaqi wayudcowna gaaladii iyo munaafiqiintii baa la wacayaa ee loo yeerayaa wey markii loo yeero ila sujuudi baa loogu yeerayaa falaa yastadiicuuna sujuuddii markaas maba karayaan maba awoodayaan dad tigtigan oo aan sujuuddi awoodin oo la imaan karin bay noqonayaan dhabarkoodii ba usan soo loodsamaynin kuwaan mu'miniintaabaa karaya oo dhabarkooda u soo loodsamaya oo la imaan karaya iyagu sujuudda laakiin kuwaani ma karayaan saas baa xaalkoodu noqonaya marka yowma yugshafu can saaq wayudcowna maalinka la feeraya can saaqin oo wayudcowna la wacaya iyaga ila sujuud falaa yastadicuuna sujuuddiina markaa ma karayaan marka qofku markau arrin adag ku jiro ama shay dadaal iyo howl u baahan buu xaydxaydtaad oo marada kor u qaataayoo dhudhummada iyo meeshaa saaqaa kor uga uruuriyaa marada oo waxay dhahaan xarbadii ama dagaalkii baa waxay fayday can saaqiha hadda rabbi baa saaq fayday iyo can saaqihi oo damiir la socdaya lama dhihin laakiin xadiid baa jira yowma yugshafu can saaqi oo wayudcowna ila sujuudi oo falaa yastadiicuuna sujuuddi ma awoodayaan dhabarka loox ama tiir saa u taagan oo kale u noqonaya mu'min iyo mu'minad kasta waa sujuudayaan qofkii adduunka u sujuudi jiray riyaa'an wa sumcatanna wuxuu damcayaa inuu sujuudo dhabarkii baa loodsami waayaya xadiidu lbukhaari waa muslim weeyaan qaashacatan xaalay tahay mid liidata oo dullaysan khushuucdaas waa daliila absaaruhum ay haashacatan xaalay tahay mid khushuucsan oo liidatoo dulaysan absaaruhum dhahood tarhaquhum xaal ay daboolayso dillatun dulli ayaa daboolaysa walxaal qad kaanuu ay ahaayeen yudcowna kuwa loogu yeero ila sujuudi sujuud intii ka ah baa awal loogu yeeri jiray adduunka walxaal hum iyagu saalimuun ay yihiin kuwa nabad qaboo badbaado qabo caafimaad qaba baa la dhihi jira alaya rasuul rumeeya kaalaya sujuuda kaalaya tukada saasaa la dhihi jira qaala tacaala ilaahay wuxuu fadarnii iga tag aniga iyo waman midka isku kaayiddaah yukadibu beeninaya bihada alxadiidi xadiidkan iyo qur-aankan kariimkaa sanastadrijuhum ilaahay wuxuu yidhi waan u seeta dheeraynaynaa waan sabaansabaynaa istidraaj min xaysu meel laa yaclamuuna aysan garanaynin waa istidraaj baa la yidhahda waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo barwaaqada uu ku jiro iyo caafimaadka iyo arrimaha iyo waxa uu ku jiro inta arka isagoo dhunsan oo baadiyaysan barwaaqada uu ku jirano joogtada u tahay arka waxa weeye waa istidraaj waa sabaansabid ha ku dagmo weeye qaflada yousan ka soo noqon weeye hadhow baa la qabanaya ilaa qofkii oo dhunsan oo iska barwaaqaysan waa istidraaj min xayu laa yaclamuun wa umlii lahum ilahay wuxuu yidhi waan u koranaya cimrigaan u dheeraynaya si dembiga u badsadaan inna kaydii aniga hagarsigayga iyo aargoosigayguna matiinun mid daranoo adag weeyaan qawiyun shadiidun wey in allaha la yumlii liaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu markii daalimka la qabta ilahay ma fakiyo ma sidaayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid baa ilaah yidhi caafimaadkan iyo cimrigan iyo xoolahan iyo waxaan saasaa loogu seeta dheeranaya am tas'aluhu mise nebaa loo waxaa weydiisay ajran ujro miyaa weydiisay xoolo miyaa weydiisay oo fahum iyagu mudqaluuna waa kuwa la cusleeyey min maqramin fahum iyagu min maqramin qaan awgeed mudqaluuna waaba kuwo la cusleeyey ma diinta gaarsiinteeda adduunye ku weydiisa oo iimaanka waxaa nimanka u diiday takaaliif maaliyaa saaran taasina ma jidho ilaa nebigu waxba ma weydiisan calayhi salatu wasalaam am cindahum ise agtooda waxaa ahaaday alghaybu haybka mayay ogyihiin oo fahum iyagu yaktubuuna qorahayaan oo laxulmaxfuudkayba ujeedaanoo daalacanayaan markaasay waxay ka soo rarayaan uga jeedaan annahum khayrun min ahliliimaani kuwan iimaanka leh dadka ahluiimaanka inayba iyagu ka fiican yihiin mayay haybkaas miyay ogyihiin taa mayay meel ku ogyihiin iyana ma jidhowey oo saasaa keenaysa inay gaalnimada daa'imaan fasbir sabir lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir dhibaatada kaa soo gaaraysa gaalada ku sabir diinta gaarsiinteeda ku sabir walaa takun ha ahaanin nebi allow ka saaxibi lxuuti xuudka nebiga u saaxiibka ahaayoo kale ha xanaaqin ha degdegin nebi yuunus weye yuunus binu mata qoladiisi marku u carooday oo iskaga tegay markuu iimaan ka waayey oo badda koray oo xuudku yaa dalamsaday oo liqay yaa arrimihii waaweyn oo ay dhaceen kaas kaasoo kale nebiga ha noqon baa leehi id waqti naadaa uu dhawaaqay nebigaas saaxiibulxuudkaas iyo xaaskaas liqay iyo malaygaa weyn walxaal huwa isagu makduumun uu yahay mid la buuxiyey hamman waqaydan caro iyo waxaa laga buuxiyey waxaa weeyaan murug la caburiyey id naadaa wahuwa makduum markaasuu dhawaaqay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaahay wuxuu yidhi lowlaa an tadaarakahu inay haleesho haddaysan jidheen haddii lalayahay lama leeh lowlaa an tadaarakahu haddaysan haleesheen yaa inay haleesho haddaysan jidheen nicmatu nicmo oo min rabbihi ka ahaatay la nubida waa la tuuri lahaa nebigaas bilcaraa'i meel bannaanoo labadegaan ah walxaal huwa isaguna madmuumun uu yahay mid la dagaalay bannaan aan geed iyo buur iyo biyo iyo midna lahayn baa lagu tuuri lahaa laakiin lagama dhigin saas ilaa dee meerkii la soo tuuray wa ambatnaa calayhi shajarata min yaqdiini fanabadnaa bilcaraa wahuwa saqiim marka halba la soo tuuree waxa weeyaan raxmad xag rabbi baa haleeshay lamada lanumida bilcaraa'i fajtabaahu waxaa doortay hu nebigaas rabbihu rabbigiis fajcalahu wuxuu ka yeelaa min asaalixiin saalixiintaa laga yeelay waxyigii baa loo soo celi wain yakaadu ladiina kafaruu waa inuu shaanay yakaadu ladiina kuwii waxay u dhowaanayaan kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay kugu legdaan biabsaarihim indhahooda kugu halaagaan waay aayaddu waxay daliilu tahay ibnu kaiirku isaabada cayntu ama ishu wax jira inay tahay xadiidkuna waa ku soo arooray wax saamayn ka dhaho oo hadduu shay yahay kii qadarta ka hormaraya caynta iyo ishaa ka hormari lahayd marka kuwa waxaa jiray dad wax qumayeeyo oo balaayaada kuwaas intay nebiga usoo diraan bay indhaha saas ugu xajin jireenoo waxay isdhihi jireen isha la helo oo ha baaba oo ha dhinto kaasi ku kari waaye kuma karayaan ilaahay baa ilaalinaya wain yakaadu ladiina kafaruu layusliquunaka biabsaari lamaa waktigii inay indhaha kugu legdaan samicuu ay maqleen addikra qur-aanka wayaquuluuna waxayna ku qowlayaan inahu ninkaani lamajnuun wey nebigay sheegay intaas saasay leeyihiin waxbuu akhrinaya qur-aanbu lamajnuun dabeedna waxaaba la leeyahay culimmada qaarkood dhaheen dadka isha iyo waxaas marka laga daaweynayo ama qur-aan looga akhrinayo aayaddanba ha lagu akriyo aayadka aayaddan baa ka mid ah wain yakaadu ladiina kafaruu in lagu akriyo oo xasanbasri baa wuxuu leeya waa waxa ugu si anfaca badanba in lagu akriyo wamaa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikrun dikri iyo wacdi iyo xusuus iyo waana u yahay dikrigaasoo lilcaala ilaa dikrun oo lilcaalamiin caalamiinta oo dhan wmaa huwa ilaa dikru lilcaalamiina qur-aanku waa sidaas suurat اlxaaqa suuraddan waxaa la yidhahdaa suurat اlxaaqa waxa weeyaan aayaadkeedu waa konton iyo laba aayadood waa suuradda lixdan iyo sagaalaad bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxaaqatu qiyaamadu xaaqada midda la yidhaahdo waa magac qiyaamadu ay leedahay xaaqa waxaa loogu magacaabay waa litaxaquqi wuquucihaa dhiciddeeda say xaqiiqowta waa xaqun qaadic midda xaaqada la yidhaahdo maa maxay bay alxaaqatu xaaqa ahaat arrinteedu waa arrin weyn weeyaan wamaa adraaka maxaana ku ogeysiiyey nebi allow malxaa ma waxa alxaaqatu ay ta waxay ka dhigan tahay marka shayga laisku baraarujinayo khatartiisa iyo weynidiisa iyo arrinta baa qofka intaadan warkiiba loo sheegin waxaa la dhahayaa waxa dhacay ma ogti waxa dhacay ma ogti hebel wuxuu sameeyey ma maqasha iyo wixii la mida marka qiyaamada waa waa xaaqadaas weeyaan arrin weyn oo imaanaya wey arrinkeedaa la weyneynaya shanigeeda cadiim ah waa laisku cabsigelinaya kadabad waa beenisay amuudu reer amuud iyo wacaadun reer caadba bilqaaricati qaaricana hadda waa y qiyaamadii yaa tii kawinaysa qalbiyada garaacaysa qaarica labadaa qole waa beeniyeen kala qaad oo fa amaa amuudu reer amuud fa uhlikuu waa la halaagay bidaaqiyati baa lagu halaagay sayxo qayla xadguduba oo baabi'inaysa ayaa lagu halaagay oo xadda tallowday ama fa uhlikuu bidaaqiyati biduqyaanihimna culimmada qaar ba ayaa lagu halaagay qoladaa waa kuwaas waama caadun reer caad fa uhlikuu waa la halaagay biriixin baa lagu halaagay dabayl riixdaasoo sarsarin qarar caleh sharqamaysa waa waxa weeyaan waa dabayl dhabanaysa wey cod daran leh waa dabaysha addabuur la yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi calayhi isalatu wasalaam nusirtu bisabaa aniga dabaysha sabada la yidhaahdaa la igu hiiliyey wa uhlikad caadunna biddabuuri reer caadna dabuur baa lagu halaagay middaa nebiga loogu hiiliyey xaggaa qoraxdu ka soo baxday ka timaadaa middaan qoladan lagu halaagayna xaggaa ay u dhacdo bay ka timaadaa biriixin oo sarsarin oo caatiyatin weliba mutajaawisalxad caatiyatin xad dhaafa anaa xadda tallowday taas baa lagu halaagay ibnu cabbaas wuxuu leeyahy ilaahay dabayl ma diro qadu weligeed ilaa dabaysha inta la dirayo mikyaal iyo miisaan qadarkeeda waa cabiranta dhibic rooba lama soo dejiyo ilaa waa xisaabsanta ilaa wuxuu yidhi biyihii nebi nuux markii ummaddiisa la halaagayay qoomu nuux biyaha mooyaane iyo reer caad dabayshii lagu diray ilaa biyahaanna waxaa weeyaan lamaa daqal maa ubaalim ogta xadday tallaabeen qoladaana waxaa la yidhi biriixin oo sarsarin oo caatiyatinba xadda tallowday yana ka sifeeyo oo ciraabuhu waa badan yihiine riixdaasoo sakharahaa ilaahay diray calayhim iyaga dushooda sabca layaalin toddoba hameen iyo wa amaaniyata ayaamin maalmo oo sideed ah kasii sifeeyo taasoo sabcadaasoo xusuumaa sabcadaasoo xusuumaa dada xaalaynay waxaa weeyaan xiriir ah mutataabic toddoba beri baa dabada la iskugu xiray fa taraa waa arkaysaa alqowma qoomka fiihaa dhexdeeda dabayshaa lagu diray qoomkii waxaad arkaysaa dhex dabayshaa dhexdooda sarcaa xaalay kuwa leglegdan yaalyaal niman dhaadheeroo xoog badanoo waaweynna waa ahay kaannahum waxaaba moodaa xaalaa moodid acjaazu naklin geetimireed jiriddeed iyo salkeed naqladaasoo khaawiyatin dhacday geedad saa u daadsan oo waaweyn geeda waaweyn oo la jaro saa u daadsan oo kalaa mooda ama khaawiyatin waxa weeyaan eber ahoo geedku markau balol lo-o waxa weeyaan madax inta laga gooyo dhexdiisina iska noqdo geed dhammaaday oo gudihiisa bahallada iyo aboorkii wax inta saa u qufaan dee geed iska eberkiisaa saasoo kale ah waxaasoo kalaa moodaa nimankaa iyaga acjaazu naqlin khaawiya fa hal taraa nebi allow ma aragtaa lahum iyagii min baaqiyatin wax baaqiya wax ka haray axad iyo raad wax ka haray ma ujeedaa waxba kama harin fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum meelahay deganaayeen baa loo jeedaa mooyaane hal axad lagama hayo waa nimankii isla xoog badnaa yidhi man ashaddu mina quwa yaa naga xoog badan qoladii tiri wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajaa'a waxaa yimid fircawnu fircoon baa yimid iyo waman duul qablahu isaga ka horreeyey ummadihii ka horreeyey qiro kalena waa jidhaa waman qablahu kuwaasaa yimid iyo waalmu'tafikaatu kuwii garaaba gadoomay yaa kuwaas baa yimid de qoladii nebiyullaahi luud loo diray ee inta sa'al jibriil u rujiyey jacalnaa caaliyaha saafilaha walmu'tafikaat baa la yidhaha kuwii dabagadoomay wey afgembiga u dhacay kuwaas waa waxay la yimaadeen wajaa'a waa la yimid fircawnu iyo waman qablahu iyo walmutafikaatu bilkhaadi'ati bay la yimaadeen bilfac ficiladay khaadi'adahay ya ficil dembiyo munkara bay la yimaadeen kufri iyo cisyaan bay la yimaadeen oo waa maxay facasow waxay caasiyeen rasuula rabbihim rabbigood rasuulkiisii bay caasiyeen fircoon nebi muuse u diiday qoomuluudna nebi luud bay diideen fa akhadahum ilaahay waa qabtay akhdatan qabasho oo raabiyatan dheeraad ah ziyaado ah qabasho daran oo zaa'ida ah darnaansheedu daran yahay baa ilaahay qabtay iyagana xumaantoodaa xadgudub ahayd oo ziyaado ahayd qabasho ziyaadayo daran baa iyana la qabtay marka sidaas baa xaalkooda ahaa khaadi'adaasa la yimaadeen waman qablahu wajaa'a fircawnu waman qablahu waalmu'tafikaatu bilkhaadi'a ayay la yimaadeen qolo dhib badan bay ahaayeen oo aada iyo aada u shar badan qabasho daran baa la qabtay ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu lamaa waktigii daqalmaa'u bihi xad gudbeen oo xatalaabeen xamalnaakum waanu idin qaadnay fi ljaariyati doontii dareeraysay soconaysaan idinku qaadna dee nebi nuux xilligiisii kuwaas markii la baabi'iyey kuwaana doon baa lagu qaaday linajcalahaa inaannu ka yeelno xaadisadaa iyo dhacdadaas lakum idinka tadkiratan inaan idinka dheegno idinka yeelno wacdi iyo cibro iyo wataciyahaa inay weelayso udunun dhego oo waaciyatu wax weelaynay udunun waaciya dhegta wax weelaynaysa iyo dhagaha wax weelaynaya inay weeleeyaan ay xafidaan wataciyahaa udunun waaciya faidaa nufiqa marki waxaa laynoo tilmaamayaa maalinta qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda faidaa nufiqa markii la afuufo fi suuri suurka nafqatun waaxidatun afuufid oo keliya hal marbuunka markii la dhawaajiyo oo waxumilat ilardu dhulkiina la xambaaro la qaado iyo waljibaalu buurihii dhulki inta meesha laga qaado buurihina meesha yaallaan laga qaado oo fadukkataa laysku garaaco dakkatan oo waaxidatana hal isku dhufasho wey waa faclatani hal marsaa la iskugu dhufto oo ay bacaad noqdaan buuraha intaa leeleeg boor ah bidaya fa yowmaidin maalinkaa isagaabay waqacad dhacaysaa alwaaqicatu tii dhacays dhacdadii baa dhacays dhacdaa dhacday ma maqasha qiyaamadii weyneed baa dhacays wanshaqat isamaau samaduna ay dildillaacdo fahiya iyadu yowmaidin maalinkaas samadu waahiyatun waa mid daciifa samadiina waa mid daciif isku dhegdheganayn oo aan xoogga hadda ay leedaha lahay walmalaku malaa'igtuna calaa arjaa'iha ayay ahaadeen waxa weeyaan dhinacyadeeda samada dhinacyadeeda geesaheeda ilaa samada yaa maskan u tahay oo degan malaa'ig markii markaad samadii dildilaacdo malaa'igtii geesahaas bay istaagayaan waa ergegaxsan yihiin waxa dhacay oge wayaxmilu waxaa xambaaraya carsha rabbika rabbiga carshigiisa oo waxa ilaahay abuuray ugu weyn fowqahum xaalow ahaaday carshigaas yowmaidin maalinkaa isagaa waxaa xambaaraya amaaniyatun sideed waa sideed malaa'igta ka mid ah yowmaidin maalinkaa isagaa baa tucraduuna laydiin bandhigayaa laa takfaa xaalisan qarsoomayn minkum xaggiinna khaafiyatun mid qarsoonaata wax qarsoomayaana ma jiraan dadku waa labo fa amaa man axadku uutiya la siiye kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa looga dhigo fa yaquulu waxau dhahayaa haa ummu hooya iqra'uu akhriya kitaabiyaha akhriya kitaabkayga kitaabiyaha hawsagtadii aayadahan isku xiga ku jiray wey waxau dhahayaa haa ummu hooya qabta iqra'uu marka kitaabiyaha waxaa ku tanaasucaya iqra'uu iyo haa ummu haa ummu hooya kitaabiyaha war kitaabkayga hooya iqra'uu akhriya kitaabiyaha calaa madhabi albasriyiina waalkuufiyiina tanaasuca caamilka hore iyo kan labaad kan lagu camal siinayo kana hadda iqra'uu baa dambaysa iqra'uu akhriya kitaabiya alaan uso qadaraysaa markaas warbanto farxo faraxu ka bato ilaa midigtaa looga dhiibe buu leeyahy war balkaalaya war hooya akhriya waa baasay qofka moogta innii anugu danantu waxaan yaqiiniyey dannigu hadduu qof mu'min xaggii ka yimaada waa yaqiin annii anigu mulaaqin inaanahay mid la kulmayo xisaabiya xisaabtayda inaan la kulmayo baan rumaysnaa oo yaqiinsanaa fa huwa qofkaas ilaahay wuxuu yidhi fii ciishatin buu ku sugan yahay nolol raadiyatin ee raadiyaa macnaha mardiyatin laga raali yahay wey yaa ka raaliyahay saaxiibka galay baa raali ka ah ma dhimanayaan ma xanuunsanayaan ma jiranayaan balaayo iyo faqri iyo busaarad arki mayaan fii fii ciishatin buu ahaaday raadiyatin fii jannatin janno dhexdeed buu ahaaday caaliyatin sarraysa jannadaasoo quduufuhaa gurashadeedu daaniyatun ay tahay mid dhow qof jiifaya midka fadhiya iyo midka taagan isku sir bay u guranayaan wakaasaa la dhahayaa yuqaalu lahum waxaa la dhahaya kuluu cuna oo washrabuu cabba hanii'an xaalatiin kuwa bogaagsanaya ama hanii'an aklan oo hanii'an cuna iyo shurbi oo hanii'an ah bogaagsi leh bimaa bisababi maa shay sababkiis ku cunoo ku cabba aslaftum aad soo hormarsateen fii layaami maalmihii alkhaaliyati tegey adduunkii baad soo dadaasheen daaca iyo cibaadaad la timaadeen haye guulaysta barwaaqaysta wa amaa man midka uutiya la siiyo loo dhi la siiyey kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa bidixda looga dhibay mar haddii bidixda looga dhibay wo isgarta inuu ahlu naar yahay fa yaquulu wuxuu dhahayaa yaa laytanii shallaytadayde lam uuta layma siiyeena kitaabiyaha qoraalkan laiima dhiibeenah warqadahan iyo kitaabkan alla laiima dhiibeenaah laiima dhiibeenah waa qoomoone walam adri ma ogaadeena maa xisaabiya waxa xisaabiya xisaabtayduba ay tahay xisaabbo waxay tahay alla ma ogaadeenaaba yaa laytahaa dhimashadaan soo dhintay shallaytadeedee kaanad ahaateena alqaadiyata tii goysaba nolol oo dhan tii goysa hadda mar labaa la soo nooleey dhimashadaan soo dhintay kaanad ahaateenaah yaa laytahaa kaanad ahaateenaah mowtadii aan soo maray alqaadiyata midii afjardho goysay yaa waxaa weeye noloshoo dhanba aan dib damba aan usoo noolaadeenba maa aqnaanba deeqin cannii xaggayga maaliyaha maalkayga waxba iima deeqin maada naafiyaan ka dhigna markaas wuxuu allaale wuxuu xoolo lahaa waxba iima tarin buu yidhi ama maa maxaybu aqnaa deeqay cannii aniga xaggayga maaliyaha maalkayga muxuu ii tar halaka waxaaba dhumay oo halaagsamay cannii aniga xaggayga suldaaniya xujadii baa iga dhuntay buu dhahaya saaxiib ma hayo mid ii kaalmeeya ma hayo waxaa weji ma hayo nasa ma hayo ilaahay wuxuu dhahayaa marka khuduuhu warqabtu fagulluuhu silsiladeey figeey mujrimka dembiilaha waa la figaynaya waxaa la yidhi qurdub wuxuu yidhi khuduuhu marka la yidhahdo yabtadirhu miatu alfi malag boqol kun oo malag baa ku soo yaacaya hal mar qabta ciidankaa ilaa waxaway amar baa la siiyey waa la yaqaanaa ciidan amar la siiyey kuwaan xoogaaga maaha meelaha adduunka joogjooga si kasoo u badan yihiin ama u dhib badan yihiin waxa weeye malaa'ig ilaahay baa meesha ciidanka ah qabta markii la yidhaahdo faqullu figey uma dabadeedna aljaxiima naarta jaxiima la yidhahdo salluu geliya aljaxiima salluuhu geliya oo ku guba uma dabadeedna fii silsilatin silsilad silsiladaasoo darcuhaa dhudhunkeedu sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun uu yahay dhudhuminteedu faslukuuhu geliy misagaa la gelinayaa mise iyadaa la gelinaya kan mujrimkaa ee dembiilaha dee silsiladda haddii lagu marmaro silsiladuna waa bahal kululoo madanaayo naar ah dee waxaa weeye silsiladba dhexda ugu jira haddii iyada la dhexgeliyo isagana waa wayana labadaba waa waa laba tafsir halkaa geliya baa laleeyahy waxaanoo dhibaataa ninkaan maxaa loogu s ugu dhacaysaa inahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yuuminu midaan rumayn billaahi ilaahay alcadiimi weynaa walaa yaxudu mana boorin jirin calaa dacaamilmiskiini miskiinka quudintiisa isna wax ma bixin jirin dadkana kuma boorin jirin falaysa uma ahan lahu isaga alyowma maanta haahuna halkan xamiimun mid u heelinaya u kululaanaya iyo sadiiq iyo saaxiib ma leh walaa dacaamun wax cunaana uma ahan ilaa min khisliinin carunka ahlunaarka mooyaane mililka iyo malaxda iyo carunka iyo dhiigga iyo qashinka ahlunaarka ka yimid waxaan ahayn uu leeyahay oo cunaa ma jidho khisliinkaasoo ka sifee laa yaakuluhu ma cuno khisliinkaas ila alqaadiuuna kuwa dembaabay mooyaane kuwaanba cuna alqaadiuun waa midka kas u dembaaba mukhdina waxaa la yidhaahdaa qofka isagoo aan u kasin dembigu ka dhaco laa yaakuluhu ila alkhaadiuun ilaahay wuxuu yidhi falaa uqsimu waa dhaaranaya bimaa baan ku dhaaranayaa tubsiruuna aa ujeeddaan iyo wamaa shay laa tubsiruuna idna u jeedin taas baan ku dhaaranayaa innahu qur-aankaani la qowlu rasuulin rasuul qowlkiisii akhriskiisu yahay rasuulkaasoo kariimin wanaagsan macnaha malag la qowlu rasuulin kariimin oo waa kee rasuulkaas waa nebi moxamed calayhi salatu wasalaam qur-aanka waa rasuul qowlku waa maxay isagaa akhrinaya weeye isagaa dadka gaarsiinaya ee qur-aanku xagga rabbi baa laga keena wamaa huwa ma aha qur-aanku biqowli shaacirin mid gabyaaa hadalkii qaliilan wax yar maa yar baa tu'minuuna rumaynaysa walaa biqowli kaahinin mid kaahinoo curaafaysaa qowlkiisna maaha qaliilan wax yar maa yar baa tadakaruuna wacdoomaysaano waansamaysaa tanziilun huwa qur-aanku tanziilun soo dejin weeye oo min rabbialcaalamiina ka ahday caalamiinta rabbigooda xagga وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صماه وكا marka qur-aanku waa sidaa weeyaan dee ninkii waa isagii lahaa markii aayaadkan isagoo aan markaas rumaysnayn markuu yimid buu wuxuu yidhi sayd cumar boob ahaa markaa nebiga alxaaqa akhriyey waa la yaabay yidhi qur-aanka markaasaan isir yidhi ruuxan waa shaacir ninkaani sida qurayshu sheegaysa weeye markaasuu akhriyay yidhi innahu laqowlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqowli shaacirin war ma aha shaacir qowlki markaasaan isir wuxuu yidhi waa kaahin markaasuu akhriyey yidhi nebigu walaa biqowli kaahinin qaliilan maa tadakaruun ilaa suuradda dhammaadkeeda qalbigayga markaa islaamnimada ku dhacday ilaahayna waa hanuusha walow taqawala haddou qowli lahaa isku mashaqayn lahaa isku kallifi lahaa nebigu calaynaa dushayada bacdal aqaawiile aqaawiisha qaarkeed yaa iska abuuran lahaa hadallo moxamed hadduu iska keensan lahaa markaa dhihi lahaa ilaah baa yidhi la akhadnaa waan qaban lahayn minhu nebiga bilyamiini awood iyo quwo baan ku qaban lahayn ama bilyamiini waxa weeyaan midigtaan qaban lahayn isaga qofka markii qoorta in laga gooyaa la rabo gacantaada bidixdaabaa gacantiisa midig lagu qabanaya seeftina adiga midigtaa ku haysataa hadduu kugu soo jeedana kababaa ka sin hadduu kaa sii jeedana kabaa dhibya taasna waa tafsiir kale waktigaa koobane uma laqadacnaa waan goyn lahayn minhu isaga xaggiisa alwatiina wadnaha garkiisaan goyn lahayn wey wadnaha garkiisa waa maxay xididka wadnaha la xidhiira oo xididada kaleo dhan dhiigga siiya oo qofka haddii la gooyo horay u ka dhinto kaasaan goyn lahay watiin iyo xablulwariid halkaa markuu maraya xablulwariid baa la yidhahdaa qoorta halkaa hoose markuu joogana waa watiin halkaasaanu kow siin lahay famaa minkum ma ahaa famaa minkum idinkama mid ahaadeen min axadin axad oo canhu nebiga xaggiisa xaajiziina naga mancinaya difaacay markaas iyada ah inaan qabanno ama dilno ama wadnaha garkiisa goyno mid idinka idinka midoo naga celin kari lahaa ma jiro wainahu qur'aankaani latadkiratun waana weey tadkira uu yahay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka yaabaya wainaa anaguna la naclamu waxaanu ognahay anna minkum idinka inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwa beeninaya qur-aanka baa idinku jira wainahu qur-aanku la xasratun qoomamo ku dul yahay cala lkaafiriina kuwa kaafiriinta ah dushooda wainahu qur-aanku la xaqulyaqiini yaqiin dhaba weeyaan la xaqun yaqiin wey fasabbix nazh bismi rabbika rabbigaa magaciisa isimkii alcadiimi weynaa ama fasabbix nazh bismi rabbika rabbika rabbigaa nazh rabbigaa markaa ka sifee alcadiimi markaa weynaa allaha isagaa huf oo nazh dee waayadii markaa la yidhi war halkaa yeelo subxaan rabbiy alcadiim rukuucda ku akri sujuudana sabbix isma rabbika alcalaa subxaan rabbiy alcalaa dhah darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab